halkan nabad baa ka jirta ciidankii dowladuna kuma talagelin inay shacablaayaan ninkii meesha yimid cabdisamadna hadeeto odayaashii iyo waxgaradkii iyo cuqaashiis iyo samadii baa shaqaynaya hawshii yada axba dhicin ayaa ciidamadii si nadiifa loo kala qaaday iyo kalsooni iyo nabad waana loo ballamay insha allah in intaas hawsha ay kasii socoto xaaladdu aada bay u fiican tahay wax dhiboo hadda ka jira puntland gobolada bari ma jiro wada hadalkuna hadde waa walaalnimo iyo wada midnimo iyo isjacayl iyo wada fadhi xal insha allah waxaa la gaaraya kan ugu dhaqsaha badan puntland shacabkeenan oo hadda kaba mid ahaa in inti la iskhilaafo hoobiyaal laisla dhaco laakiin gobol nabadeed in lagu wada hadlo oo wax la isfahansiiyo cuqaasha iyo waxgaradka iyo culimmada ismad iyo dowladduba waxay wada qaateen nabad
waan garta sheikh waxaa noo sheegtay in la kala qaaday labadaasi ciidan marka miyaa la kala durjiyey keliya mase meesha dhan labada ciidanba waa laga soo kaxeeye oo waa lasoo xareeya horta dowladdu wadanka lama odhan karo ciidanka dowladdaa la qaado dowladda wadanka iyadaa mas-uulka ah meel kastoo ay tagtana waa dowlad cidda raba in la qaado waa ciidankii cabdisamed watay inuu ku noqdo meesheedu laakiin dowlad dalka iyadaa xukunta oo gorgonta noocaasa ma jiro laba ciidan oo leeyahay meel u kala noqda asalku waa xabad joojin nabad cabdisamadna waa ogolaaday inuu ku noqdo weliba hadda hogaaminayo
waan gartay marka sidaa noo sheegtay ina cabdisamed aad ku tiraahdeen uu ogolaaday inuu xabadda joojiyo uu meeshana uu laga qaado isagu ma yeelay inuu meesha ka kaco xabad joojintana uu sameeyo weli xarana ma gaarin in wada hadalkiina waa weli gobol nabadeed baa lagu wada hadli doonaa haddeer muhiimaddu waxa wey waa diig joojin inaan meesha waxba ka dhicin nabadna insha allah lagu kala tago ciidankiisiina uu ku noqdo meeshuu ka yimid hawshana waxaa wada waxgaradkii iyo aqaashii iyo simadii aqoon-yahanka uu kasoo jeeday haddee ciidankan dowladdana dowladba iyagu ka socdaan oo nidaam dowlad bay ku socdaan marka xaaladdu aad bay u fiican tahay waxaan is leenahay nabad weyn baa lagu waabaristay waan gartay marka waxaa noo sheegtay in gogol la dhigayo gogoshaasi xaggee la dhigayaa nabadeed
puntland guri kasta oo la dhigo waa amni saad ogtihiin cabsi lagama qabo carmo lafteeda la dhigi karaa meel kasta oo puntland ah waa nabad gogoshuna waa ku soconaysaa talaba waxa weeye ra-iul shacabka iyo dowladda puntland iyo kan soomaaliyeedba in la xoojiyo midnimada iyo nabadda iyo walaalnimada oo meel kastaa la ilaasho inaan khilaaf dhicin khilaafku waa shar waa burbur marka waxaan xoojinayaa in meel kastaa culimadii iyo waxgaradkii iyo aqoon-yaanku ay shaqeeyaan soomaaliya dadka ka jirtana la xaliyo puntlandna nabadda iyo amniga ka jira la xoojiyo waan garta sheekh axmed aad waxaa ka mid tahay nabaddoonada puntland oo ololaha nabadda ka wada labadaasi ciidamada puntland iyo weliba cabdisamed gallan marka deegaanadii ay isku hor fadhiyeen waa sidee iyada xaaladeeda iyo dadka ku noolba aad bay u fiican tahay dagaanka shacabka de wax ma gaarin laba ciidan un bay ahayd shacabka sidiisa u shaqaysanaya waa ogtiin carmo waa taqaanaa waa dhuunta loo sii maro gobolada bari magaalada boosaaso wax haba yaraata bedela oo ka jira ma jirin shaqada u socota